wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya doctor muuse axmed ibraahim ayaa xariga ka jira xanuunta hmchka hooyada iyo dhallaanka deegaanka dhuxun ee gobolka nugub munaasabada xarig jarka waxaa ka qeyb galay maamulka degmada dhakhaatiir haween bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya doctor muuse axmed ibraahim ayaa ka waramaya xarigjarka xaruntan hmchka inaan maanta soo gaadhno midho dhalkii aynu dhagax dhignay muddo kooban gudaheed inaan maantana aan joogno xarigjarkeygii iyadoo dhammaystiran dhismihii guud iyo qalabkiisii iyo xirfadlayaashii adeegga bixinayey oo dhakhaatiirtii takhasuska lahayd ee loogu tala galay inay adeegga siiyaan hooyada iyo dhallaanka iyo uurku jirka iyo xanuunada la halmaala ay goobta ay ku sugan yihiin waxay waxaynu ognahay muddadii isbeddelka kadib waxaynu xoogga saarnay sidii looga midho dhalin lahaa horumarinta siyaasadda caafimaadka ee ku sallaysan badbaadada iyo badqabka ummadda ku nool dowlad deegaanka soomaalida innagoo tix raacayna cutubyada kala duwan ee la halmaala ama ka hortag ha noqdaan ama daaweyn ha noqdaan in si dhab ah ay uga hirgalaan dowlad deegaanka soomaalida daafihiisa kala duwan waxaynu xoogga saaray inay bulshadeennu hesho adeeg hufan xirfadlayaal kala duwan oo ku hubaysan cilmigii loogu tala galay inay ugu adeegaan bulshadooda xaruntan maanta aynu joogno iyo kuwa la halmaala markaynu eegno ee xarumo caafimaad oo adeegan bixiye aynu eegno waxay ka mid tahay sagaal iyo tobanka xarumood ee laga hirgeliyey dowlad deegaanka soomaalida muddadii isbeddelka kadib xaruntan hmchka ee hooyada iyo dhallaanka ayaa loogu adeegi doonaa haweenkii caruurta ku nool degmada dhuxun ee gobolka nugub maadaama ay baahi badan u qabeen